dalalka koonfur afrika oo dhibaatooyin iskugu jira dil iyo dhac lagu geysto dadka soomaalida ah si gaar ah ganacsatada ayaa hadda waxaa lasoo werinayaa inuu kusii xoogeysanayo afduubka loo geysanayo ganacsatada soomaalida ah ee ku nool dalkaas gobolka eastern cabe ee dalka koonfur afrika ayaa ah meesha ugu badan ay afduubyadu ka socdaan axmed suudaani oo ka mid ah xubnaha u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee dalkaas ayaana ka waramaya arrintan waxaan joogaa magaalada port elizabeth ee magaalada dalkan koonfur africa walaalayaal xaaladda amniga ee magaalada port elizabeth ee koonfur africa runtii haddaan warbixin yar idinka siiyo port elizabeth waa magaalo ka tirsan dalkan koonfur africa waxaana maalmihii u dambeeyey ka taagnaa xaalad amni oo aad u xasaasi ah taas oo maaragtay runtii saameyn weyn ku yeelatay ganacsatada soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid ah afduubyo isdabajoog ah ayaa lagu bartilmaameedsanayey ganacsatada soomaaliyeed kuwaas oo markii dambe lagu sii daayey madax furasho lacag arintan oo noqotay mid halis gelinaysa nolosha iyo ganacsiga bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan aan joogno iyo nawaaxigeedaba waxa uu ka waramay dadka la afduubtay qaarkood iyo madax furashada lagu soo daayey waxay soo bilowdeen sanadkii hadda aanu kasoo gudbin bishii sebtembar waxaa markii la afduubay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa ardada halkan wax ka barata jaamacad ku taala jaamacadaha dalkan mid ka mid ah arintan ayaa noqotay bilowga musiibooyin taxane ah sidoo kale bishii nofembar waxaa xigay ganacsade soomaaliyeed in dukaankiisa hortiisa laga afduubay wixii intaas ka dambeeyey xaaladda amniga ayaa maaragtay faraha ka baxday bishii diseembar ee sanadkii hadda tegey waxaa xaafadda maadaweel laga afduubay wiil dhalinyaro ah iyo adeerkiis oo ka howlgelayay hal dukaan oo isla xaafadda ku yaala musiibadii ayaa sii socotay bilowgii januari ee sanadkan hadda bilowday waxaa la afduubay oday soomaaliyeed oo magaciisa lagu sheegay axmed muuse isla xaafadda maadaweel ayaa laga afduubay waxaana lagu soo daayey madax furasho hantiyeed isla hal maalin kadib afduubkaasi oo bishan dhexdeeda ah ayaa waxaa markii shanaad la afduubay oday soomaaliyeed oo ganacsi ku lahaa isla xaafadda maadaweel odaygaasi waxaa lagu soo daayey madax furasho hanti badan lagu bixiyey runtii arrinkaas oo noqotay dhibaatooyin iska socdo oo maaragtay farihii ka baxay waxa uu tibaaxay inaysan jirin cid ka hadashay dhibaatadan haddii ay ahaan lahayd safaaradda dowladda federaalka ee magaalada britoria iyo hay-adaha amniga ee dalkaas caqabadaha horyaala ganacsatada soomaaliyeed waxaa xusid mudan in dhibaatooyinkan aanay jirin cid ka garab maaragtay ka garab taagan ama garab ka siisay ummadda soomaaliyeed ee halkan ku ganacsata hay-adaha amniga ee koonfur afrika wax tallaabo ah kama aysan qaadin dhibaatooyinkan soo noqnoqday safaaradda soomaaliya ee ku taalla magaalada britoria ma jirto wax taageero ah oo muuqata oo ay siiyeen dadka dhiban hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga sida u n h c r iyo kuwa kale ee maaragtay human rightska ama refugee rightska ma muuqato cid ka hadashay dhibaatadan ku soo korortay ganacsatada soomaaliyeed arrintan ayaa culays weyn ku noqotay ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool port elizabeth iyadoo runtii cabsi badan iyo welwel ay ku hareereysan yihiin noloshooda iyo ganacsigooda dalka koonfur afrika waxaa maalmihii ugu dambeeyey kusoo badanayay falalka amni darrada ah ee lagu dhibaataynayo dadka soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha waddanka koonfur afrika mana jirto ilaa iyo haatan cid wax ka qabanaysa xadgudubyadan loo geysanayo dadka soomaalida ah ee dalkaas jooga